waxaan maanta een, halkan kaga faa'iidaysan lahaa een, aragtida hogaamiyaasha jubbaland waxaa weeye soomaaliya iyo qaran soomaaliyeed uu guulaysto taa oo macnaheedu yahay in la xoojiyo hay-adaha dawladda oo ay ugu horeeyaan dawlad goboleedyada nasiib darro isfahan la'aan baa jirta matalan hay-adaha dawladda soomaaliya dowlad soomaaliya waa hal dowlada haddii wasaaradaha dowladda dhexe iyo kuwa dowlad goboleedyada hay-adaha amniga dowladda dhexe iyo kuwa dowlad goboleedyada isla fahmi waayaan waajibaadkooda sida caadiyan ba dhacdo oo isku qabqabsadaan oo yidhahdaan qolaba annagaa lahayn iyo annagaa lahayn micnaheedu ma aha in madaxweynaha soomaaliya lala dagaalamayo ee micnaheedu waxaa weeyaan waa dad wax wada leh waajibaad kale leh inta badanna isku dhaco marka madaxweynaha iyo inta ka soo harta micnaheedu waxaa weeyaan in la kala saaro hay-adahaas dowladda marka biseylaan siyaasadeedu jirto darteed waxaa in badan loo macneeyaa madaxweynihii baa lala jaalanji garaynaya oo lala dagaalamayaa tusaale ahaan annaga beri dhoweed taliska ciidanka xoogga dalka habdhaqan uu sameeyey baan walaac ka muujinnay waxaanu gudbinnay dacwad aan madaxweynaha u gudbinno laana madaxweynuhu maadaama adiga taliyihii guud ee ciidamada qalabka sidaa tahay taliyaha iyo taliya ku-xigeenkiisa xoogga dalka qodobkaa iyo qodobkaa iyo qodobkaas oo aan caawinaynin in wadajirkeenna iyo midnimadeenna iyo inaan cadowga la dagaalanno bay ku kaceen adaanan rabnaa inaad wax ka qabato dad baa waxay u bedeleen ama waxaa loo arkay jubbaland madaxweynihii bay ka hor timid sidaa oo kale wasaaradaha dowlad goboleedyada iyo wasaaradaha dowladda dhexe hadday shaqada isku qabsadaan sida ku- dhacdaba annagaba kuwa iyagaba wasaaradaha ee inay isqabsadaan oo yidhaahdaan tan anaa leh iyo tan anaa leh waxaa loo macnaynayaa madaxweynaha loola jeedaa waa fahan la'aan siyaasadeed Een, waxaan aad ugu xumahay bishan aakhirkeeday deegaano ka mid ah deegaanada jubbaland in laga abuuray xaalad aan caawinaynin dadka reer jubbaland kala qaybinayso abuurayso isku dhac iyaga dhexdooda ah ciddii arrintaa ka dambaysay lacagaha ku bixisay abaabushay ama haa garteen ama yayna garan cidda ay cambaareeyeen oo ay shaarka ka sheexeen waa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxaa yeele dalkaasaa madaxweyne ka ah waxaa laga yaabaa inayna garanayn aad baan ugu xunnahay